iyada oo dhowaan ay toos noogu bilaaban doonto toddobaadka xorriyadda dalkeenna oo ku kala astaysan maalmaha lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo ayaa dhallinyarada degmada kismaayo waxa ay ka qaybgalayaan tartanka xus oo xaaqo sanadkiisa labaad iyaana waxaa laamiga magaalada ay ka sameeyeen olole nadaafadeed kaas oo ujeedkiisu yahay in degmooyinka dalka ku dabaaldegaan deegaan nadiif ah cagaaran oo nabad ah guddoomiyaha dhallinyarada degmada kismaayo ayaa ka warbixiyey ka qaybgalkooda tartanka xus oo xaaqo sanadkiisa labaad iyo rajada ay qabaan haddii ilaahay guuranaya maalmahaanba waxaan ku guda jirnay ololaha nadaafadda maalmaha xorriyadda soomaaliyeed ee fooda nagu soo hayso lix iyo labaatanka jun ilaa iyo kowda luulyo taasoo loogu magacdaray xus oo xaaqo oo ay tahay inay ku tartamayaan degmooyinka waddanka oo dhan ayagoo ku tartamaya bilic soo celinta guud ee deegaanka si gaar ah nadaafadda in la nadaafiyo ama la xaaqo saddex goobood oo qashimaysan in la ranjiyeeyo saddex goob oo ama la dayactiro saddex goob oo dadweynaha loogu shaqaynayo iyo in la beero boqol iyo soddon geed wax ka badan si beri ka maalin deegaanka uu wax ugu noqdo tartanka waxaa qabanayay dhalinyaro soomaaliyeed oo fikirkooda lahaa waxaa ka qayb galayay dhammaan degmooyinka soomaaliyeed oo u furnaa markaas inay isdiiwaan geliyaan waxaa isdiiwaan gelisay in ka badan afartan iyo sagaal degmo lagu qiyaasayay tartankana wuu bilowday haddana wuu socdaa dhexda kaga jirna haddii wuxuu bilowday labaatanka bisha ilaa iyo haddana wuu socdaa wuxuu soo xirmi doonaa ilaa iyo lix iyo labaatanka bisha oo ah maalinta loo tartami doono ama maalmaha xorriyadda kow la gudageli doono maalintii ugu horreysay ee soomaaliya calan soomaaliya laga taagay deegaanka soomaaliya rajada wallaahi waa ma sahlana haddii tartan la yidhaahdo oo la tartamaayo waa garan kartaa waa tartamaynaa annaga waxaan bilaabnay taarikhda labaatanka bisha saa usoo guda galnay ilaa hadda ku guda jirna gudaha magaalada ayaan ku tartami doonaa iyo magaalada banaankeedana waa tegi doonaa waxaa noo cayiman meel la yidhaahdo kooyaamo oo inta badan aan naqaano in deegaanka aan u tagno meelaha sida loo yaqaano dalxiiska loogu tago meelaha dalxiiska jubbaland ay u tagaan ay kow ka tahay haddana waa deegaan deegaankaasna waa waxba uma geeno oo waxaa ugu yaraan waxaan ka waxaan waxaan kaga soo tagnaa caagadaha biyaha aan ku cabayno marka inaan kaga soo tagnaa laga yaabaa deegaankaasna waa tegi doonaa maalinta toddobaadka xorriyadda dalka oo inoo bilaaban doona lix iyo labaatanka juun sanadka laba kun shan iyo labaatan islamarkaana aynu sugayno kowda luulyo oo ah markii ay midoobeen gobollada waqooyi iyo koonfurta dalkeenna ayaa si weyn diyaargarowgeeda looga dareemayaa guud ahaan gobollada dalkeenna soomaaliya